Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
muhiimada waxay ahayd muhiimadda in dadka deegaanadaas la dhagaysto si loogu sameeyo maamul iyaga ay raali ka yihiin meeshana looga saaro aragtiyadii ay dadka dadka qabeen oo ahayd in dad xoog meesha ku yimid ay dadka maamulayaan marka haddana meel gabagaba ayay madaxweynaha u maraysaa qabiilada oo dhan wuu la kulmay wuu dhagaystay ee, si wanaagsanna magaalada waa loogu soo dhaweeyey madaxweynaha uu ku noqon doonaa magaalada baydhabo halkaasoo odayaashii dhaqanka oo dhan ay diyaar ku yihiin iyagana waxaa ay sugayaan imaanshiyaha madaxweynaha waxaana la furi doonaa shirkii ee, odayaasha ay ku soo xuli lahaayeen baarlamaanka haddana odayaasha shaqadoodii way sii wataan insha allahu madaxweynaha markuu tagana hawshaas baaxadda leh ayaa sugaysa taas ayuuna u gudbin